horta eedaynta waa arkay waan daawaday eedaynta walaalkeen fahad yaasiin waan daawaday laakiin waxa weeye waxa weeye soomaali waxay tiraahdaa khaniya khaniya kaa fujisa marka ninkan fahad awalaa hore loo qaniinoo la yidhi eedayntii mahad wuxuu ka mid ahaa dadkii publicly u soo istaagay inuu fahad yaasiin ka dambeeyey hay-ado badan oo lagu eedeeyey iyo dad badan oo lagu eedeeyeyna way jireen soomaalina waxay tirahdaa dee khaniye khaniya kaa fujisa inuu raggii shalay asaga yiri dembigu ku soo eedeeyey weliba asoo hay-addii nabad sugidda gacanta ku haya gabadhaana soo istaajin lahayn raggu maanta uu ku eedeeyey maalinta shalayeed hadduu dhihi lahaa raggaana qaladka iska leh waa tanaana caddayntii nio waxaan leenahay hadalkaasi maalin buu lahaa maalin buu uu mataqaanaa qurux badnaa maalin buuna mataqaanaaye wax ka qabad lahaa waxaan rabnaa waxaana rabnaa mataqaanaaye weli waxaa haysato soo bandhig actually dhibaatada jirto ugu weyn waxay ahayd in waxaa laga soo wareegto soomaha hal sana ka soo wareegto shalay iyo daraad saddex xalaqo oo barnaamiju asaga soo duubay oo aan daawashadiisa aan ku mashquulsanay maalmihii lasoo dhaafay maalinay lahayd waxaan leenahay hadda wax keliya aniga fasiraad kale uma hayo arrinkaas asagaa ka dambeeyey ama dhibaatadeeda lahaa inuu maanta yidhahdo ayagaa ka dambeeyey ra-isul wasaaraha waa ogeen wakhtiga uu geliyey ama juhdiga uu geliyey ama garab istaagga uu la garab istaagay maamadii hadduu iska aamusi lahaa shalay maanta lama dhaheen maanta lama dhaheen waa eedaysane ama isagaa ka dambeeyey hadduu shala aamusi lahaa waxaan leenahay eedaynta maanta la eedeeyey waxaan ku fasiri karnaa keliya inuu ahaa dadkii aad culayska u saaray ama ka daba tegey ama mataqaanaaye dad badan oo kiiska ku eedaysnaa ilaa heer maxkamadeed maxkamadda kadib waxay tiri waa cafinay oo mataqaanaaye waxaa loo fidiyey cafis ma ahayne dembi la'aan raggii oo lagu soo eedeeyey waxay tiri waa dembi la'aan dembi la'aan maxkamadda tiri oo tiri shalay raggaas dabdembi ma lahan maanta in mataqaanaa la weydiiyo oo la yidhaahdo yaa mataqaanaa dib haddii loo soo furayo oo kiiska lasoo furayo fahad ha yimaado waddankaas soo galo ha yidhaahdo raggaan caddayn shala say asaga ula dabagaleen maanta ayaga ha ula dabagalo maxkamadda soo saaro waana mahadsantiin ayaga waxaa kaga aadan moog tahay been waxaa la yidhi waxaa uu waxaa mataqaana waa aad bay u orod gaaban tahay hadday run tahay iyo hadday been tahayba ayagaa laga rabaa inay soo caddeeyaan ay soo istaageen ay yidhaahdaan war annaga kiiskaas wax kuma lin raggii shalay ayaga daboolka ka qaadayay kiiska ama boogta faarfaaraya ayagay ahaayeen oo mataqaana daba joogay actually maba ogaan karaba siday ugu leeyihiin ama ama saamayn intee leeg ay ku yeelan karaan ama see ayaga loo dhihi karaa dembiilo waay shan sano kadib waxaa ku soo aadiyey eedayntan dee ayagaa ragga ayagaa moogta wax eedeeyey ayagaa mataqaanaa raggan dembiga ku soo oogay ayagaa dembigaasoo oo hoos ku jira oo bustaal hoos geliyey ka soo bixiyey oo faarfaaray soomaalina waxay tiraada nin durbaantumay cilaaq nin durbaantumay cilaaq dalbay marka ayaga waxa ay dalbadeen waaye waan lala jaalanji garaynayaa niman raga waa ayagaan iska samata bixin doona